أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أما بعd waxaan kusoo dhex jirnay تfsiru sوraة التوبة dagaalkii tabuuk ayaa suuraddu ay aada uga warramaysay iyo munaafiqiinta axwaashooda ugu dambeyntiina waxaa noo soo dambeysay gaar ahaan allah subxaanahu watacaala inuu ka dalbaday mu'miniinta haddii nebiga uu ugu yeero inay baxaan inay raacaan oo ay baxaan haddii sidoo kale la baxayana dhammaantood inaynan wada bixin oo madiina dad lagu reebo nebigu haddii uu ku harayo isaga si ay cilmigii iyo waxyaabaha ay uga qaataan oo ay tafaquh u yeeshaan oo ay diinka u fahmaan oo kuwa dambe markaa ay ugu digaan kuwa markaa meeshaas ka maqan oo laba istinfaar oo marka in cilmigiina loo baxo jihaadkiina loo baxo labadaas baa aayaduhu ay ka warramayeen mufasiriintuna ay tilmaameen allah subxaanahu watacaala halkan wuxuu ka hadlayaa amar guud oo mu'miniinta uu siinayo qaala tacaala allah waxauu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinku dhow oo idin xigo min alkufaari xaal ay gaalada ka mid yihiinna kuwaas waliyajiduu ha heleen fiikum ay minkum idinka xaggiinna ha ka heleen khildatan adayg iyo qallafsanaan waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa mutaqiinta isaga ka cabsada la jirkood inuu yahay alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idin xigo idinka yaluunakum alaqraba falaqrab say idinkuu kala dhadhow yihiin waay haddii mid fog in la aado duruuf keenayso adag aynan jirin markaas waay oo haddii ay jirto mid fog in la aado duruuf jirto darteedna markaasi iyadu way bannaan tahay mathalan dad muslimiina oo iyaga markaa tira iyo dad u baahan iyo sidaas xaalkaas oo kale marka ay jirto in markaa loo kaalmeeyo la garab istaago xaaladdaa daruuradaa iyadu way bannaanaanaysaa mid fog in la aado isagoo mid soke oo dhow uu joogo alimaamu tabari macnahaas uu aayadda ku macneeyey oo waxa uu yidhi wakaana aladiina yaluuna almukhaatabiina dadkii lala hadla aayaddan lagula hadlaayey ee asxaabta nebigae madiinana joogtay ee waxay ahaayeen kuwa soo xigo oo dadkii aayaddan lagula khidaabay lagula hadlay dadka soo xigee gaalada yowma-idin maalintaa waxay ahaayeen alruuma ruum ayay ahaayeen liannahum kaanuu sukaana shaam lianna ruum waxay deganaayeen shaam yowma-idin maalinkaa washaamu kaanat aqraba ila almadiinati min alciraaq shaam iyo ciraaqna madiino shaama u dhow ayb saas darteed marka qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waxay noqonayaan ruum oo ayagu markaa shaam deganaa madiinana u dhow oo uga dhow ciraaq ayb fa amaa bacda an fataxa allahu cala almu'miniin markuu alla mu'miniinta u furay albilaada magaalooyinka faraha badan markuu alla u furay fa ina alfarda calaa ahli kulli naaxiyatin shayga marka faradka ah oo qolo walbaa meel degan shayga faradka ku ah wuxuu noqonayaa qitaalu man waliyahum kuwa iyaga la xiriiro oo la xigo dagaalkooda min al acdaa'i cadow ah oo cadowgooda ah duuna alabcadi kan fog ayagu waxba qasab waajib ku noqon maayo maa lam yudara ilayhim haddaan loo dhibaato gelinin ayb maa lam yudara ilayhim haddii aan markaa loo dhibaato gelinin ahlu ahlu naaxiyatin ukhraa dad dhinac kala degan haddaan loo dhibaato gelinin min nawaaxi bilaadi lislaam ee dhulka islaamka ka mid ah haddii marka dhibaatadaa ay timaado fain iduruu ilayhim lazimahum cawnuhum wa nasruhum haddii loo dhibaato geliyo iyaga dad kaleoo muslimiinoo meel fog degan dhib haysto cadow ka haysto uu jiro iyaga marka kuwaani kaas fog waa aadi karaan iyagoo marka midkan dhow ou jiro lianna wuxuu leeyahay lianna almuslimiina yadun calaa man siwaahum maxaa yeelay muslimiintu waa hal gacan wixii iyaga kasoo haro oo muslim waa gacan hal gacan sida la rabo inuu ahaado wa ayb macnahaasuu markaa ibnu jariir uu tilmaamay ay qaatilu ladiina yaluunakum macaani kalena waa lagu sheeg sheegaayo aayadda ku jirto laakiin hadda qaar baa carabta ku fasiro laakiin carabta nebiga sal ll ly slam markaan tabuug waaba kasoo faraxashay oo jasiirat alcarab inteeda badan gacantuu ku haayey marka kuwa uun u dhow waxay noqonayaan ruum oo iyagu shaam deganaa madiinana u dhow yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinsoo xiga idinka min alkufaari xaal ay gaalada ka mid yihiin walyajiduu ha heleen fiikum ay minkum idinka xaggiinna fii bimacnaa min waayo meeshaan ay minkum idinka xaggiinna ha idinka heleen khildatan ad adayg ha idinka heleen waclamuu ogaada ana allaaha alleh maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada macooda u ahaaday oo marka meeshaana ibnu jariir wuxuu yidhi wa ayqinuu yaqiiniya cinda qitaalikum markaad dagaalamaysaan agteeda iyaahum aada cadowgiina la dagaalamaysaan ana allaha macakum alla inuu idinla jiro wahuwa naasirukum calayhim kan idin gargaaraya oo idinkaga gargaaraya iyaga inuu yahay in itaqaytum ullaha shardi baa ku xihan haddaad ilaahay ka cabsataan waxafidtumuuhu aada ilaalisaan wakiftumuuhu wakiftumuuhu aada ka cabsataan maxaa see looga cabsanayaa biadaa'i faraa'idihi faraa-ishiisaoo la guto waijtinaabi macaasiihi macaasidiisa oo laga dheeraado fa ina allaha naasirun man itaqaahu alla waa qofkii ka cabsado waa mid u gargaarayo isaga ka cabsado wa muciinuhu waana mid u hiilinayo u kaalmaynayo ayb marka waclamuu ana allaha maca almuttaqiinada ayuu ka bixiyey in itaqaytumta haddaa ilaahay ka cabsataan yaqiiniya in alla idinla jiro marka almuttaqiina wasfi baa la sheegay wasfigaasi macnuu leeyahay macnuhuna wuxuu noqonayaa haddaad faraa-isha gudan weysaan ood macaasidii ka hari weysaan ilaahay idinla jiri maayo markaa idinka oo maciyadii alla ma helaysaan ayb waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadathu hadihi iimaana waidaa maa unzilad waidaa unzilat haddii la dejiyo suuratun suurad haddii lasoo dejiyo fa minhum fa min almunaafiqiina munaafiqiintii ayuu ka mid yahay man qolo yaquulu dhahayo ayukum kiineebay zaadathu u kordhisay suuraddani haadihi tan ah iimaanan iimaan ay u kordhisay fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen fazaadathum suuraddii way u kordhisay iimaanan iimaan bay u siyaadisay walxaal hum iyagu yastabshiruuna ay yihiin kuwa bishaaraysanaya ama wahum iyagu yastabshiruuna waayo kuwa bishaaraysanayaba waayo wa ama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay tahay fazaadat way u kordhisay suuraddii hum iyagii rijsan qurun ayay u siyaadisay oy u kordhisay ilaa rijsihim maca rijsihim qurunkoodii hore lala qabo wamaatuu way dhinteen walxaal hum iyaga oo kaafiruuna ilaahay diidayo gaalo ah ayb aayaddanna allah wuxuu tilmaamayaa munaafiqiin iyo warkooda alla wuxuu leeyahay waidaa maa unzilat waidaa unzilat haddii lasoo dejiyo maadu waa sila waay sila bimacnaa zaa-ida waay ayb waidaa maa unzilat suuratun waidaa unzilat haddii lasoo dejiyo suuratun suurad suurad qur-aana haddii lasoo dejiyo fa minhum fa min almunaafiqiina munaafiqiintii man ayaa ka mida yaquulu dhahayo ayukum kiineebaa zaadad ay u kordhisay haadihi tan oo suuradda ah hu isaga ay u kordhisay iimaanan iimaan kiineebay suuraddaani soo degtay hadda ay iimaan u kordhisay marka sidaanna waxay u dhahayaan calaa sabiili listihzaa wasukriya jees jees iyo dheeldheel bay sidaa u dhahayaan suurad baa soo degtay markaasay leeyan waryay suuraddaani iimaan ku kordhisay marka allah wuxuu leeyahay fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen fasaadad way u kordhisay suuraddii hum iyaga iimaanan iimaan bay ku kordhisay wahum iyagu yastabshiruuna waa bishaaraysanayaan marka iimaan bay ku kordhisay meesha waxay ka qaateen ahlu sunnati waaljamaaca ana aliimaana yasiidu wayanqus iimaanku inuu ziyaado nuqsaamana maxaa yeelay awal waxay qabeen iimaan suurad baa soo degtay maxay la soo degtay suuraddu ay rabtaa laba shay waxay rabtaa rumayn tasdiiq la rumeeyo suuraddaas inay min min allaahi ka timid waxaa kaley rabtaa amarka ay wadato iyo waxa ay suuraddu reebayso in lagu dhaqmo oo la fuliyo labadaba marka uu la yimaado qofka muuminka iimaana u siyaadayba iimaankii ayaa u kordhayo ayb meeshaa marka waxyaabaha nala amray inaan rumayno ama waxyiga ilaahayba sidiisa waa laba qaybood axkaam iyo akhbaar wixii akhbaar ahna iimaankiisu waa tasdiiq in la rumeeyo wixii akhbaar ah oo alleh rasuul ay noo sheegayaan iimaankeeda waxa ay tahay akhbaartaa in la rumeeyo inay sax tahay oy sidqi iyo run ku dheehan tahay ku dhisan tahay wixii axkaam ee awaamir iyo nawaahi waxna la faraya waxna laga reebayana iimaankeedu waxa uu yahay hoggaansan loo hoggaansamo inqiyaad oo iltizaam inaad adiga dhabarka u ridato oo aada yacnii shaygan alla soo dejiyay waajib inuu kugu yahay ka tegiddiisu inay dembi ku ay kugu tahay samaynta aada samaysaa ajar inay leedahay sidaa inaad kula kulanto ayaa la rabaa inqiyaadka marka asalkiisana waa intaas inta ugu yar waa intaas inqiyaadka haddii la waayo iltizaam iyo qabuul haddii la waayo aslulinqiyaad haddii qalbiga laga waayo wax jiraaba male markaas iimaan maba jiraba ayb haddii aslul inqiyaadkii qalbiga laga helo oo si sidqiyo runa looga helana shaygaasi marka amarkaasi inuu sameeyo qofka waxay noqonaysaa waxyaabaha waajibaadka ahe iimaankiisu iyagoo waajibaada oo dhammaystirayo haddii uu ka tagana iimaankiisii marka nuqsaan ay dhici karto in iimaanka looga anfiyo al-iimaanu lmutlaq in looga anfiyo inuu markaasi mustaxiq ku noqonayo sidaa mutaysanayo ay keeni karto saasaana saarimulmasluulka shaykhulislaam ibnu taymiya uu uga hadlay in akhbaarta iimaanka looga hor imaanaya oo iimaanka lagu qaabilayaa waa sidqi ee axkaamtana awaamirta iyo nawaahida iimaanka lagu qaabilayaa iyadana waa inqiyaad inqiyaadkiina labadaasu u qeybiyey inqiyaadkii labadaasu u qeybiyey dadka dalabatulcilmiga marka inqiyaad la yidhaha macnihiisa inay fahmaanaa laga rabaa marka nacam bacdi naas baa inqiyaadkii waxay u fahmayaan xugun walbo in la in la sameeyo oo haddaan xugunkaa la samaynin qofka waa gaaloobaa bay leeyihiin sidaasina ma aha sidaasina ma aha sidaas bal waxay tahay sida ay iimaanku khawaarijta u yaqaanaan oo iyagaa waxay yidhaahdaan al-iimaanu ficlu daacaati almuftarada iimaanku waa daacaadka faradka in la sameeyo ku lahaa dhammaanteed iyagaa sidaas dhaho marka inqiyaadkaas asalka iltizaamka yaa asal ah haddii laga waayo qofka kaasi wuxuu noqonayaa qof axkaamtii alla diiday wa tarku maca alibaa-ina waa kufrun ayb kutubta marka caqaa'idka si fiican in loo akriyo yaa la rabaa aadna loo dhuuxo meel badanna laga akriyo haddii marka meel iska dhow dhow laga siiyo marka yacnii indhuhu ay ku dhacdhacaan faham saqiimana lagu daro waxaa laga yaabaa marka aafaadka ka dhashaa inay aada u waaweynaadaan ayb fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fasaadad way kordhisay suuraddii hum iyagiibay u kordhisay iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum iyagu yastabshiruuna kuwa bishaaraysanayo wa ama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay ku sugan tahay fasaadathum waxay u kordhisay suuraddii rijsan qurun bay u kordhisay qurunku marka waa maxay shakiga ilaa waa munaafiqiin waxaani marka akhbaaro ay timaado run uma uma qaadanayaan oo ma rumaynayaan amar marka uu yahay ma iltizaamayaan marka maxaa ku dhacaya iyagoo awalba nifaaq iyo qurun qalbigooda ku jiray ayay waxay kororsanayaan haddana suurad kale iyo axkaam kale inay beeniyaan taana marka waxaa ka imaanaysa in uu kufrigii u kordho meeshanna waxaa laga qaadanayaa kufriga laftiisu inuu ziyaado sida iimaankuba uu u ziyaadayo ayb wamaatuu way dhinteen wahum iyaga oo kaafiruuna gaala fasaadathum suuraddii way u kordhisay rijsan rijsi bay ugu kordhisay ilaa rijsihim maca rijsihim qurunkooda lala qabo wamaatuu way dhinteen wahum iyaga walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaala ah awalaa yarawna anahum yuftanuuna fi kuli caamin maratan aw maratayni huma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun awalaa yarawna miyaynan arkaynin annahum iyagu yuftanuuna in la fidnaynayo la jarribayo fii kulli caamin sanad kastaa dhexdiisa maratan kol in la jarribayo mar ow amase maratayni ama laba jeer huma markaa dabadeed laa yatuubuuna ma soo noqonayaan iyagu walaa hum mana ah yadakaruuna yatadakaruuna kuwa waansamayana mana waansamayaan ayb awalaa yarownay quraa'du wada akhriyeen xamsa wuxuu akhriyey awalaa tarawna marka awalaa yarawna haddii la yidhaahdana warku iyagoo ku socdaayo war kuwan munaafiqiinta miyaynan u jeedin waay in mar walba sanadkiiba mar ama laba jeer imtixaan uu ku dhacayo maxay u towbad keeni laayihiin mar sidaas waay awalaa tarawna haddii la yidhaahna khitaabka muuminiintuu ku wajahan yahayo miyaydnan arkaynin kuwan munaafiqiintaa in la imtixaanayo oo laba jeer ama mar la imtixaanayo sanadkii ayb oo aynan towbad keenaynin aynan soo laabanaynin ayb awalaa yarawna miyaynan arkaynin annahum iyaga yuftanuuna in la fidnaynayo la imtixaanayo fii kulli caamin sanad kastaa maratan mar ow amase maratayni laba jeer meeshaa marka yuftanuuna fidnadaasi maxay tahayna ilaa saddex tafsiir meelahaasaa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay fidnadu waxay tahay imtixaanku alsanatu waljuuc abaar sanadkiiba mar ama labo abaar baa lagu salladayaa abaartaa marka xag alley ka timid iyaga inay dembigoodii dib ugu laabtaan ilaahay u towbad keenaan b ayay keenaysaa ma sameynayaan marka tafsiirka tafsiirka mujaahid ayaa wato tafsiirka labaad waxa uu yahay ay bilghaswi waaljihaad waxaa lagu imtixaanayaa lagu jarribayaa duulaan nebigu aado iyo jihaadkii baa lagu imtixaanayaa qataada iyo xasanulbasri ayaa iyagana sidaa ku fasiray sanadkiiba mar ama labaa jihaad laga dalbayaa imtixaanuu ku yahay dayib oo nifaaqoodii iyo ceebtoodii iyo xumidoodii baa soo baxayso tafsiirka saddexaadna waxay tahay yuftanuuna bimaa yushiicu lmushrikuuna min alakaadiibi calaa rasuuli llahi sala ll ly slama wa asxaabihi fidnadu waxay tahay mar sanadkiiba mar ama labaa gaalada waxaa ka imaanayo akaadiib iyo been ay diinta kaga been abuuranayaan nebiga uga been abuuranayaan iyo asxaabtiisa yacnii waxay tahay su suuqa ayay dacaayaad keenayaan gaaladii sanadkii mar ama labo ayay suuqa dacaayado soo dhigayaan dacaayadaasi qofka muuminkaa ma ku saamoobayo munaafiqii awalba shakiga ku jiray laakiin muxuu dhahayaana awalba maxaan sheegi jirnay annaga sidaasay ahayd iyo sidaan inay ahaayeen waa ogeyn iyo waxyaabahaasay dhahayaan ishaacadaasna marka waa lagu fasiray oo xudayfatu bnulyamaan ayaa waxa uu yidhi kunnaa nasmacu fii kulli caamin kadbatan sanadkiiba wuxuu yidhi sanadka mar ayaan waxaan maqlaynay been ow amase kadbatayni laba beenood oo gaalada xaggooda ka imaanayo ayb fayadilu bihaa fi'aamun min annaasi kathiir dad badan baa ku dhumayay marka oo ummaddii ka mida hadda kaas lafteeda marka waa baaqi oo hadda de waxaa loo samaystay dacaayaduhu waagii hore waqti bayba qaadan jireen inay meelo kusoo gaaraane hadda dacaayaadkii waxaa loo samaystay qalab layskana arko layskana maqlo si mubaashir ah qofku markuu warkaas dacaayadda uu gudbinayo mubaashir looga fiirsanayo meel walbo dadku ay joog ay joogaan marka miidiyahani muxuu sameeyaa duqyaan iyo xadgudub unbuu ku jiraa islaamkii baa si xun loo fasirayaa islaamkii baa ceeb lagu lagu dhex tuurayaa hadba si unbaa la yeelayaa qur-aankii baa waxaa laga raadinayaa qalooc markaasaa la leeyahay yacni waxaanay qabaan arka waxyaabaha noocaas oo kalea dad baa marka iskaga saamoobaya meeqaa haddaba yacni ku saamowday oo shaki iyo uu galay ood arkaysa waxay ku su-aalayaan masaa-il iska musallam ah oo aan qof muslimaba uunan kaba hadlinba ee uunan uga hadlin niqaashba agtiisa aynan uga jirin ayaa maanta niqaash la gelinaya ilaahay muxuu saas u yidhi baa la leeyahay nacam ilaahay sidaan muxuu u yidhi nebigu muxuu saa u yidhi baa la leeyahay nacam waxaas oo dhanna akaadiib iyo dacayaad gaalo waay marka waa in laga cishtaa qalbiga oo qofkiis marka inuu qalbigiisa waxa uunan makaninin kulamaa qalbigaaga aada makaniso fitnadaanaa ku jirtaa adiga marka nacam haddii markan lagu imtixaano ma hubtaa inaad imtixaanka ka bixi karto mise ma hubtid dhib ha isgelinin marka nacam waxaadna ku dadaashaa allaahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik sidaa inaad tiraahdid ku dadaal awalaa yarawna miyaynan arkaynin annahum iyagu yuftanuuna in la imtixaanayo o la fidnaynayo fii kulli caamin sanad kasta dhexdiisa maratan mar ow amase maratayni laba jeer uma markaa dabadeed laa yatuubuuna soo noqon maayaan imtixaanka in lagu soo laabtaa loogu talagalay iyagii marka intuu imtixaan ku dhaco haddana ma soo noqonayaan ummadda marka waxaa la rabaa hadday abaar ku dhacdoy kasoo kabsadaan haddii dhibaato colaada ku dhacdoy kasoo kabsadaan masaa-ibta imaanayso markuu qofku ka kasbado bal inuu dib isugu laabto haddaa ku dhiman lahayd maxaa ilaahay agtiisa kuu yaalla war hadda ilaahay waa ku nooleeyey nicmuu kugu leeya towbada bal hadda ku dadaal maadaama waqti aada dhimanayso iyo si aada ku dhimanayso aadan garanaynin ayb oo ruuxa marka inuu ruux tadayun ku jiro qalbigiisu nool yahay inuu ahaado yaa muhim ah uma markaa dabadeed laa yatuubuuna ma soo noqonayaan oo alla u towbad keeni maayaan walaa hum ma ahan iyagu yadakaruuna yatadakaruuna kuwa waansameeyo waidaa maa unzilat suuratu nadara bacduhum ilaa bacdin hal yaraakum min axadi huma insarafuu sarafa allahu quluubahum biannahum qowmun laa yafqahuun waidaa maa unzilat waidaa unzilat haddii lasoo dejiyo suuratun suurad nadara bacduhum qaarkood wuu fiirinayaa ilaa bacdin qaarka kale ayuu fiirinayaa xaggooda hal yaraakum ma idin arkayaa idinku min axadin ay axadun qof ma idin arkayaa uma markaa dabadeed insarafuu way gadoomaan oo way gadoomayaan oo waawaa tegayaan sarafa allaahu allah leexiyo oo gediyo quluubahum quluubtoodii biannahum sidaana waxay ku dhacday alamru arrinku dalika kaagaas waaye biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin laa yafqahuuna aan fahmaynin aayaddanna munaafiqiintaa lagu ceebeynayaa towbiiq iyo ceeb bay munaafiqiintii u tahay alla wuxuu leeyahay waidaa maa unzilat waidaa unzilat haddii lasoo dejiyo suuratun suurad nadara bacduhum qaarkood wuu eegayaa ilaa bacdin qaarka kale ayuu fiirinayaa marka yuriiduuna alharaba inay cararaan bay rabaan markaasaa yaquulu bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale wuxuu u dhahayaa ishaaratan waa isu ishaa iyagaa marka isla hadlayo waa isu ishaarayaan ayb hadday suuradii soo degto nadara bacduhum qaarkood wuu fiirinayaa ilaa bacdin qaarka kale waa isu iljebinayaano marka waa isu ishaarayaano waxay dhahayaan hal yaraakum ma idin arkayaa min axadin ay axadun qof oo mu'miniinta ka mid a yani hal yaraakum ma idin arkayaa min axadin ay axadun qof min almu'miniina mu'miniinta ka mida in qumtum hadda haddaad halkan ka kacdaan haddaad istaagtaan ood iska dustaan ood baxdaan qof mu'miniintii ka mida ma idin arkayaa fa in lam yarahum axadun qof haddii uunan u jeedin kharajuu min almasjidi masjidkii waa ka baxayaan wain calimuu hadday ogaadaan ana axadan yaraahum qof inuu arkayana aqaamuu wahabatuu waa joogayaan waa iyaga dhanba dad qalbigooda uu ku taagan yahay yacnii shimbir garabkeeda uu ku taagan yahay ayb oo iyaga ama shimbir lugteeda uu ku taagan yahay arrinkoodao dhan arrin deg deg ku socdo fursad ka faa-iideysi dadka indhahooda inay iska fiiriyaan leanna qofka mu'minkaa qof isagu xumaan qalbi ku haysto oo shar wado ma aha saa darteed qofka mu'minkaa waa tii uu ahaa aharkii almu'minu girun kariim qofka mu'minkaa qof wanaagsan waay xumaanna kama fekero oo qof hadda xumaan qalbi u hayo ama uu dad ugu hayo muslimiina ama isagiiba qalbiga un xumaan qof ku haysto ma aha munaafiquna waxaa weeyaan khibun la-iim waa nin marka khiyaano badan shar badan leanna xumaanta uu qabow is-og yahay oo yacni far iyo meel bugtaa is-og waay nacam hadday aayado soo degaanba markiiba iyagaa markiiba waxay isu yacni qalbiga cabsibaa qalbigooda gelayso meeshii inay ka cararaan bay rabaan yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum qaatalahum allahu anaa yu'fakuun ayb aayadda marka sidaas weeyaan macnaha aayadda hal yaraakum ma idin arkayaa min axadin ay axadun qof marka haddii qof uunan arkaynin uma markaa dabadeed insarafuu way gadoomayaan oo waa yaacayaan sarafa allaahu allah leexiyo quluubahum quluubtooda allah leexiyo bimacna ducaa ama sarafa allaahu ilaahay waa leexiyey quluubahum quluubtoodii alla waa leexiyey oo bimacna alkhabar inay tahay labadaba bannaan tahay biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin baa loo leexiyey qowmun qolo qoladaoo laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin nifaaqu mar walba wuxuu wataa cadamu lfiqhi lianna cadamada alle sidqiga rasuulka qof fahmayo ee nifaaq qalbigiisa yacni waxaa weeyaan inuu galaa waa fahm daro ayb laqad jaaءakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe jaa-akum waxaa idin yimid idinka rasuulun rasuul baa idin yimid rasuulka oo min anfusikum idinka nafihiina ka ahaaday ay minkum idinka idinka mida waay rasuulka oo casiizun ay aad u adag tahay maa canid calayhi korkiisa ay aada ugu adag tahay maa canidtum canatukum idinka waxa idin dhibayo ay ku adag yihiin ayb xariisun rasuulka oo xariisun mid aad u dadaalayo calaykum idinka korkiina ku ku dadaalayo na ah ay xariisun mid aada u dadaal badan ah calaykum calaa hidaayatikum idinka hidaayadiina ku aad ugu dadaalaya ah ayb bilmu'miniina ra-uufun turid badan raxiimun naxariisasho badan bilmu'miniina u turid badan oo u naxariisasho badan ayb halkana marka rasuulkaa lagu tilmaamayaa labadan aayadood waxaa la yidhaha qur-aanka markii la jamcinayo khuseymat bnu thaabit ayaa la yimid labadan aayadood nebigoo akrinayaan maqlay buu yidhi khuseymat bnu thaabitna markhaatidiisu labay u dhigantay oo rasuulka labuu u dhigay markhaatida isaga ou furaa laba nin markhaatideed buu siiyey awel cumar radia allahu canhu markuu aayaddii ka maqlay wuxuu yidhi qof labaad yaa kula maqlay ma ku dhahayo sababtoo ah tilmaamahan nebiga tilmaamihiisu inay ahaayeenna waa ogahay ayb isagana marka markhaatidiisa labay u dhigantay ayb oo nebigu uga markhaati furay nin inta shay mucaamala iyo ku saabsano nebigeennin inta ku mucaamaloodeen ayaa markaa nebiguna si yidhi ninkiina markaa waxa uu yidhi sidaa maaha markaasuu markhaati u furay markaasuu yidhi nebiga seed ku ogaatay adiga arrintu inay saa tahay waxaan ku ogaaday yuu yidhi adaan ku rumeeyey aniga maxaa kale aniga la ii diray adiga warkaaga inaan rumeeyo oo addoon muslimaba waxaan ku ahay warkii adiga aada sheegtaba inaan rumeeyo saa darteed adigii haddaad tiri waxaan sidaanaan u sameeyey saasaaba sidaas weeyaan banaa fiqiga iyo fahamkaa markuu helay baa markaa nebigu markhaatidiisa wuxuu ka dhigay laba isaga meesha laba nin ka markhaati kacdaa isaga keligiis ku filan ayb laqad wallaahi baan ku dhaartay laamtu waa iska muwadaa lilqasam qasamku waxbau adkeeyaa qad lafteedana waxbay adkeysaa taxqiiq xarfu taxqiiq weeyaan dhowr taxqiiq baa marka meeshan ku wada jiro oo tilmaamta nebigu dhab iyo xaqiiqo ahaan uu leeyahay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe jaa-akum waxaa idin yimid rasuulun rasuul rasuulka oo min anfusikum ay minkum idinka idinka mid ah rasuulka oo casiizun ay ku adag tahay uu ku adag yahay calayhi isaga korkiisa maa canidtum canatukum idinka waxaa idin dhibayo marka casiizun calayhi maa canidtum laba icraab ayaa ku bannaan casiizun in wasfi laga dhigo maa canidtumna maada iyo ficilka masderka laga dhalaalinayo fii maxalli rafcin faacil in looga dhigo casiizun lianna awsaaftu waxay camal falaysaa camala afcaaliha ayb casiizna waa wasfi oo ah markaa yacni waxaa weeyaan sifa mushabaha naam faciil ayay ku imaaneysaa ayb marka casiizun calayhi maa canidtum casiizun canatukum calayhi dhibkiinu yacni dhibkiinu wou adag yahay waa mid ku adag korkiisa ayb icraabta labaadna waxaa weeyaan in la yidhaahdo casiizun khabar in laga dhigo muqadama maa canidtumna mubtada mu-akhara laga dhigo macnuhuna marka uu noqdo maa canidtum ay canatukum idinka waxa idin dhibayo casiizun waaye waa mid adag waaye calayhi korkiisa ku adag waaye sidaa labadaa inba waa banaantahay ayb haddii marka ta hore lagu socdana dee casiizun rasuulkaa laga sifaynaya xariisun ku marka waxaa idin dhibaya oo idinka dhibkiina nebigu waa ku adag yihiin dhib bay ku yihiin ayb oo marka yacnii nafsadihiina isaga isagaa idinka jeceltiina annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim ayb leanna adiga naftaada haddii lagu daayo naar baad la geli lahayd isagana naartii buu kaa celcelinayaay oo kaa hortaagan yahay uu ku leeyahay war ha gelin waxaani naar baa lagu galaa kan jannaa lagu galaa cid marka rasuulka nooga abaal badan ma la helayo nafteenna iyo isaga isagaa noo abaal badan oo nafteenna iyo isaga isaga ayaa yacni nafsadeenna jeclaan og oo annaga naga jeclaa og ayb qofka marka waa in hadduu sidaa u dareensan yahay rasuulka amar nebiga ka yimaada xaggiisa si dhaba u qaabilaya u qaadanaya leanna amarka nebiga waa la hubaa in marka naarna looga badbaadayo haddii la sameeyo jannana lagu gelaya ayb marka ahwaada iyo waxaynaan la raacin xariisun weeyaan rasuulka oo xariisun mid dadaal badan ah calaykum alaa calaa hidaayatikum idinka hidaayadiina ku dadaal badan korkeeda ayb xariisun calaa hudaa dalaalikum dullaalikum kuwiina dhunsan hanuunkooda mid ku dadaalid badan ra-uufun turid badan raxiimun naxariisasho badan bilmu'miniina mu'miniinta u turid badan oo u naxariisasho badan ayb marka meel idin geyn maayo idinka idin dhibayso fain tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huu calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi اlcadiim fain tawallow haddaad jeesataan fain tawallow hadday jeestaan oo ay nebigii ka jeestaan faqul waxaa tiraahdaa xasbii aniga ka igu filan allaahu allow laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane calayhi isaga korkii un baan tawakaltu tala saartay wa huwa isagu rabbulcarshi carshiga rabbigiisii weeyaan alcadiimi carshigii day alcadiimi weynaa fain tawallow hadday jeestaan ay in acraduu hadday ka jeestaan can iliimaani iimaanka ay ka jeestaan adiga inay kuu gargaaraan hadday ka jeestaan faqul waxaa tiraahdaa xasbii aniga ka igu filan allaahu allah weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani calayhi isaga korkiisa un keliya unbaan tawakaltu tala saartay wa huwa isagu rabbulcarshi carshiga rabbigiis wahay alcadiimi weyni carshigii day alcadiimi weyninka badnaa marka carshigaa weyn ee makhluuqaadkan abuuran ka weyn haddii uu rabbigiisii yahay inta kale maxay noqonayaan marka samaawaat iyo hadda dhul iyo cir annaga khalqigeenna waa ka waaweyn yihiin la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas samaawaadkan aan u jeedno iyo dhulkaanna marka loo fiiriyo kursiga waxay noqonayaan xalqad yar oo dhul weyn la dhex dhigay kursigu marka carshiga loo fiiriyana wuxuu noqonayaa xalqad yar oo dhul bahgooyaa lama degaana la dhigay oo kaleu noqonaya allah marka carshigaa weyninka badan abuuray oo iskale isaga ee mulkigiisu sidaa u weyn yahay yaa yacnii aan tala saaranayaa sidaa dheh waa igu filan yahay marka allahaasna makhluuqan yaryarkaa oo iyagu markaa yacnii ama nifaaqa kuwa ku jiro ama kuwa kufriga uu ku jiro ilaahay ma cajsi gelin karaan wahuwa isagu alle rabulcarshi carshiga rabbigiisa waay carshiga allihii abuuray waay kii iska lahaa waay kan maamulayo waay carshigii dayaal cadiimi weyninka badnaa halkaa marka tafsiiru suurati tawba yaa noogu dhammaatay suuratu yuunus yaan gelaynaa ayb suuratu yuunus marka suuradaha la yidhaahdo suwar almi-iin ayay ugu horeysaa almi-iin kuwa la yidhaahday ugu horeysaa waxayna ku magacaaban tahay dabcan nabiyullaahi yuunus falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunusa baa ku jirta suuradda ayb halkaabaa marka loogaga magac daray waa suura makiya qur-aankii soo degay qabla alhijra inta nebigu uunan soo hijroonin baa yay soo degtay waxaa la yidhi marka laga reebo fa in kunta fii shakin mima anzalnaa ilayka aayaddaa marka laga reebo inta kale waa qur-aankii qabla alhijra soo degay suuradda marka macaani aada u xeel dheer bay ka hadlaysaa waxay ku bilaabanaysaaba nubuwada in la sugo nubuwada iyo risaalada in la sugo ruknun min arkaani aliimaanay ku bilaabmeen marka oo arkaanta iimaanka waxaa ka mid a aliimaanu birusul rusushii in la rumeeyo waa muhim marka qur-aanku waxyaabaha uu ka hadlay ka mid tahay aadna uu kaga dooday oo uu dadka diidanay mushrikiinta iyo gaalada iyo kuwa wathaniyiinta oo aan rusul ee waxaa rumaysnayn aad iyo aad buu ugula niqaashay arrintaas suuraddana marka waa ugu tegaynaa waxaa kaley suuraddu aad u qaadaa dhigaysaa tawxiidka waxaan ilaahay keyrkii ka soo haray ee la caabudayo cibaadadooda inay baatil tahay adduunka marka la joogo qiyaamana inaynan shafa shafaaco iyo ergeyn iyo midna inayna lahayn yaa alla subxaanahu watacaala uu suuradda ugu tilmaamayaa dacwatu rusul rususha qaarkood dacwadoodii nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi muusa dacwadii uu fircoon kala hortegay iyo waxyaabaha dhan suuraddii way ka hadlaysaa sabarsiin nebiga lagu sabarsiinayo arrimaha suuradda marka waxaa kale ka hadlaysaa qur-aanka qur-aanka isaguna wuxuu ka mid yahay aliimaanu bilkutub gaar ahaan qur-aanka arkaanta iimaankuu ka mid yahay suuraddu marka qur-aanka xaqnimadiisana waa caddaynaynaa ayb oo mushrikiintii baa lagu xujeeyey oo la yidhi suurad la imaada ayb macaanidaas marka suuraddu yay aada uga warramaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamraa tilka taadaasi ama haadihi tan aayaatu lkitaabi kitaabka aayaadkiisa waay kitaabkii alxakiimi almuxkami la sugay aayaadkiisii weeyaan akaana linnaasi akaana ma waxaa u ahaaday akaana ma waxaa ahaaday linnaasi xaal dadka uu u ahaaday cajaban la yaab an awxaynaa inaan waxyoonnay ilaa rajulin nin intii ka ah aan u waxyoonnay ninka oo minhum iyaga ka mid ah min anfusihim nafsadooda ka mid ah an andiri innaasa ay andir dig yaan u waxyoonnay annaasa dadkii u dig wabashir u bishaaray aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ana lahum biana lahum inay leeyihiin qadama sidqin run abaalmarkiis inay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiis inay ku leeyihiin qaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen ina haadaa kan la saaxirun saaxir weeyaan nebigay u jeedaane saaxirka oo mubiinun cad ay caddahay sixirkiisa ayb suuradda markiiba alla subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay nubuwadii iyo sugitaankeeda alla waxa uu yidhi tilka taada alif laamraa tilka taadaasi aayaatulkitaabi kitaabka aayaadkiisa kitaabkii alxakiimi almuxkami la sugay maxaa lagu sugayna almuxkami bilxalaali walxaraam xalaashii xaaraamtiisii waa la sugay walxuduudi waalaxkaam xuduudiisii iyo axkaamtiisii waa la sugay waa faciil bimacnaa mufcal ah marka xakiim bimacnaa muxkam waxaana sidaa inay tahay kutusayo al aayadda suuradda suuraddan ku xigto uu yidhi alif laam raa kitaabun uxkimat aayaatuhu uxkimat aayaatuhu taasaa marka lagu macnaynaya waxaa kaloo lagu fasiraa alxakiimi alxaakimi kitaabkaasu alxaakimi alxakiimi alxaakimi wax xukumayo waa markaa faciil bimacnaa faacil ayb macnuuna markaa daliilkeeduna taasi waxay tahay waanzala macahum lkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaas kitaabka xaakim waayo waxbuu ka xukumaya ayb almaxkuumna waa lagu macneeyo kii la xukumay bimacna almafcuul ayb waxaa lagu xukumay marka cadaalad iyo ixsaan ayb dhexdiisa tilka taadaasi aayaatulkitaabi kitaabka aayaadkiisii weeyaan kitaabkii alxakiimi almuxkami la sugay akaana linnaasi marka tarkiibkani akaana waa kaana oo naaqisa ah tarfacu lisma wa tansibu alkhabar isimkeedu marka waxaa weeyaan masderka an awxaynaada dambe ka imaanayo ee marka la dhalaaliyana taqdiirku wuxuu noqonayaa iixaa-unaa ayb cajabanna marka waa khabarkii kaanadoo soo hormaray linnaasina labaa kugu bannaan inaad kaanada ku tacallujiso waa kugu bannaan tahay amase inaad linnaasi ka dhigto xaala-a ka dhigto ood cajabantaas ka dambaysae nakiradaa kaga xaalayso labada waa bannaan tahay markaa tarkiibku wuxuu noqonayaa akaana miyuu ahaaday waa yaabe iixaa-unaa yacni an awxaynaa inaan u waxyoonnay iixaa-unaa waxyooshadeenna ilaa rajuli nin aan u waxyoonnay ninka oo minhum iyaga ka mida aan u waxyoonnay linnaasi xaal dadka u ahaaday cajaban miyuu ahaaday akaana iixaa-unaa ilaa rajulin minhum linnaasi cajaban ayb tarkiibku marka sidaas weeyaan an andir innaasa antana tafsiiriyo waayo dambe ay andir innaasa mar haddii waxii la sheegay waxyigu qowl ayuu wataa mutadaminun macna alqowl hadda qowlkiina lama sheegin marka antaasi tafsiiriyay noqonay bimacnaayey alaa qawaid calaa qawaacid alluqa alcarabiya ayb akaana miyuu ahaaday linnaasi xaalow dadka akaana miyuu u ahaaday waa yaabe linnaasi dadkii cajaban layaab miyuu u ahaaday an awxaynaa iixaa-unaa waxyooshadeenna miyaa layaab u noqotay dadkii ilaa rajulin aan u waxyoonnay nin intii ka ah ninka oo minhum iyaga ka mida nin iyaga ka mida inaan u waxyoonnay miyaa layaab la noqotay dadkii waa yaabe maxaa loo waxyooday marka an andir ay andir dig annaasa dadkii u dig wabashir u bishaaree aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyna u bishaaree ana lahum inay leeyihiin qadama sidqin run ajarkeed run hawaabteed inay ka horeyso sidaa marka inuu ugu bishaareeya biana lahum qadama sidqin cinda rabbihim rabbigood agtiisa inay ku leeyihiin qaala alkaafiruuna gaaladii waxay yidhaahdeen ina haadaa kani la saaxirun weeyaan la saaxirunna waa la aqriya la sixrunna waa la aqriya lasixrun haddii la akriyo waa qur-aanka marka ay ka wadaan lasaaxirunna nebigiina ina haadaakani waxay yidhaahdeen lasaaxirun weeyaan saaxir saaxirka oo mubiinun ay caddahay sixirkiisu ou cad yahay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sitati ayaami huma stawaa cala alcarsh ina rabbakum rabbigiin allaahu allah weeyaan ina rabbakum rabbiga ka idin abuuray allahu waa macbuudka dhabta ah aladii macbuudka oo khalaqa samaawaati samaawaad abuuray aladii allihii khalaqa abuuray samaawaati samaawaad waalarda dhulkii abuuray fii sitati ayaamin lix maalmood ku abuuray dhexdood uma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi carshiga ka sara maray yudabiru wou maamulayaa alle alamra arrinka ayuu maamulayaa maa min shafiicin ku ku ergeeyaa ma jiro ilaa min bacdi idnihi idinkiisa ka gadaale maahane daalikum kiinaa tilmaamaha iskale allaahu weeyaan allah rabbukum ka idin abuuray waaye facbuduu caabudahu isaga afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamayninoo wax fiirinaynin ilayhi ilallaahi alle intii ka abaa marjicukum rujuucukum noqodkiina ou ahaaday jamiican xalaatihin dhammaantiin wacdallaahi wacadallaahu bidalika alle arrinkaabuu yaboohay wacdallaahi yaboohiisiibuu yaboohay xaqan waxaqa daalika arrinkaa waa sugay xaqan sugid buu sugay iyo dhabnimo inahu alle isagu yabda-u wou bilaabayaa alkhalqa abuurista isagaa bilaabaya uma markaa dabadeed yuciidu wou celinayaa hu khalqigii abuuristiibuu soo celinayaa liyajziya si uu u abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban bilqisdi cadaalad inuu ku abaalmariyo waaladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxay leeyihiin sharaabun bay leeyihiin wax la cabo sharaabka oo min xamiimin biyo aada u kulul ka ahaaday xaggeeda wacadaabun iyo cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bikownihim ahaanshadooda darteed yakfuruuna kuwa ilaahay diidaya ay ahaadeen huwa alle isagu alladii allihii weeyaan jacala ka yeelay ashamsa qoraxdii diyaa-an iftiin ka yeelay waalqamara dayixina nuuran nuur ka dhigay waqadara jaangooyey hu waqadarahu ay waqadara jaangooyey hu ay lahu lilqamari dayixi u jaangooyey oo u qadaray manaasila ayuu u qadaray meelo uu dego dayaxa litaclamuu si aada u garataan ood u ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda walxisaaba iyo bilaha xisaabtood maa khalaqa allaahu alla ma abuurin daalika kaagaasi ilaa bilxaqi dhabnimo xaq unbuu alla u abuuray dheeldheel uma abuurin yufasilu waa kala dhigdhigayaa alle al aayaati aayaadkii buu kala dhigdhigayaa liqowmin buu u kala dhigdhigayaa yaclamuuna wax garanayaan halkanna alla wuxuu tilmaamayaa mas'alo kale labaad markii hore waxaan kasoo hadalnay risaalada al-iimaanu birusul arkaanta iimaankay ka mid ahayd waa lasoo sugay oo waxaa la yidhi ma waxaa la yaab leh in axad idinka idinka mida in laydiin soo diro oo xag alle looga waxyoodo taa maa la yaab leh oo haddii malag la idiin soo diri lahayna kama ayd lama macaamili karteen tusaale idinma noqon kara malag hadday ahaan lahayd yacni jin haddii laydiin soo dirana maba arkaysaanba jinnigii lama dhaqmi kartaan marka in la idiin soo diro xigmaddu waxay keenay qof idinka idinka midoo taqaanaan runtiisa iyo xaalkiisa taa la yaab ma laha layidhi xagga dhiga marka kadibna alla wuxuu tilmaamayaa halkan uu ku tilmaamayaa cibaadadiisuu sugayaa qaabka uu cibaadada alla u sugayo in isaga keliya uu cibaadada xaq u leeyahayna waxay tahay abuurka inuu isagu leeyahay kol mar haddii uu abuuristii isagu yeeshay cibaado yaa la yeelan kara marka ma leh cibaadadii waxaa iska astaahilo oo leh axadka wax abuuri karo afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun axad aan waxbaba abuuri karin ee isaga la abuurayo inuu cibaado yeeshaa garna maaha saxna ma noqon karto caqlan wa sharcan marka qur-aanku wuxuu aada ugu dadaalaa khaaliqa iyo makhluuqa in la kala saaro oo lagu kala saaro tilmaamo in lagu kala saaro hadday iskaga kaa dhex yaacaan khaaliq iyo makhluuq waa dhibaato dad badanna waa isaga dhex yaacsan yihiin markaan sidaa leeyahay waxaan u jeedaa haddaad tiraahdid yacni cilmiga marka laga hadlayo qeyb iyo cilmi wax joogo iyo wax maqanba ilaahay qeyrkiis waa ogaan karaan oo way og yihiin haddaad tiraahdid ee alle iyo adigu ma kala taqaanaa marka iyo qeyrkiisa ma kala taqaanin leanna ilaahay caalimu lgeybi washahaada tasarufka koonka allah iska leh wuxuusa isagu rabin ma soconayaan haddaad aaminsan tahay marka dad koonkan ku tasarufa inay jiraan oo adiga markay doonaan ku jirisii karo markay doonaan maalka kaa qaadi karo markay doonaan nafta kaala bixi karo markay doonaan ilmaha kaa qaa wada qaadan karo hadday doonaan adduunyada inay gedin karaan ay rabaan inay gediyaan ay gedin karaan haddaa waxaa aaminta marka ilaahay maxaa u reebtay marka waxba uma reebin marka allah wuxuu ku aada u tilmaamaa qur-aanku isaga allaha khaaliqa iyo makhluuqa farqiga u dhexeeyo haddaad farqigaa fahamto cibaadadii alla waa fahmi kartaa markaa walidaalika waxaa la yidhaha tawxiid rububiya isagu waxaa weeyaan yastalzimu tawxiid aluluhiya tawxiid rubuubiyaha alla waxay tahay inuu alla wax abuuro koonka maamulo isagu inuu leeyahay koonka arrintaa ninkaa qiraa maxaa ku laazimaya marka inuu allaha keliya caabudo yastalzim ee iyadu ma keenayso adoo intaa taqaano waa dhici kartaa inaadan haddana alla caabudin waa suuragal waana la arkayba gaaladii nebiga uu la joogay wala-in sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah bay dhahayeen haddana ilaahay shirki buu ku tilmaamay sababta maxay tahay labadaa inaad adiga ogaato allah inuu wax abuuray wax leeyahay oo uu koonka isaga maamulo inaad ogaato waa daliil adiga korkaaga ku taagan eed ku garanayso inaad alla keliya caabuddo haddaad ka leexato marka daliilkii adoo taqaano madluulkii inaad ugu hogaansanto aada diiday ee shirki kama bixin adiga markaa alla waxba u abuuraa maxaa lagugu sheegayaa adiga waxaa lagugu sheegaya ina allaha caabuddo keliya yaa lagugu sheegayaa ayb qasadka marka iyo muhimka weyn waxa ay tahay addoonkan ficilka ka imaanayo inuu alla ku waxido ujeedku intaas ayb haddii maanta dhan la yidhaha ilaahay dhowrka dhulka isagaa abuuray cirka isagaa abuuray badaha isagaa abuuray waa khaaliq waa raasiq haddii la yidhaahdo maxaa arrintaa ka laazimayo waxaa ka laazimayo in isaga keliya aan caabudno marka qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiina laa shariika lahu taasaa marka laga rabaa qofki ayb ina rabakum rabbigiin allahu waa macbuudka dhabtaa weeyaan waa allah rabbiga idin abuuray waa allah aladii alihi khalaqa samaawaati samaawaad abuuray walarda dhulkii abuuray fii sitati ayaamin lix maalmood ku abuuray dhexdooda uma markaa dabadeed istawaa ka sara maray cala alcarshi buu ka sara maray carshigii suurat lacraaf aan uga soo waranay yudabiru waa maamulayaa alle alamra arrinka ayuu maamulayaa maa min shafiicin mid ergeeyaa ma jiro ilaa min bacdi idnihi alle idinkiis ka gadaala maahane qof ku dhici karaa male inuu ergeeyo alloon u idmin ayb nebigu markuu ergeynayo shafeecayo allah u idmaayo wayna imaanaya suuraddana waa ku imaanaya meelo kalena waa noogu imaanayaan insha allah dalikum kii naasi tilmaamaha iskale allahu allah weeyaan rabbukum ka idin abuuray weeyaan facbuduu waxidahu isaga waxida cibaadada isaga u keliyeela facbuduuhu cibaadadaa nalaga rabaa marka intaa markii naloo sheegay maxaa nalaga rabaa inaan allaha caabudno ayb afalaa tadakaruuna miyaydnan markaa waansamaynin ilayhi ila llaahi alla intii ka ah ayaa marjicukum rujuucukum noqodkiina oo ahaanaya jamiican xalaatihiin dhammaantiin wacda allaahi wacda allaahu bidalika alla kaagaabuu yaboohay wacda allaahi yaboo alla yaboohiisiibuu yaboohay xaqan waxaqa daalika waana sugay arrintaa xaqan sugid buu sugay inahu alle waa ka dhabeeyo arrintaa dhab buu ka yeelay inahu alle isagu yabda-u lkhalqa isagaa abuurista bilaabo uma yuciiduhu waa soo celinayaa abuuristii liyajziya si uu u abaalmariyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha suusuuban sameeyey bilqisdi cadaalad sidau ugu abaalmariyo waladiina kuwa kafaruu kufriyeyna lahum waxay leeyihiin sharaabun sharaab bay leeyihiin sharaabka oo min xamiimin biyo kulul ah oo biyo kulul xaggii ka ahaaday iyo wacadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo bimaa kaanuu bikownihim ahanshahooda yakfuruuna inay alla subxaanahu watacaala ku kufrinayeen huwa aladii jacala shamsa diyaa'an walqamara nuuraa huwa alle aladii allihii weeyaan jacala yeelay ashamsa qoraxdii ka yeelay diyaa'an mid iftiimayso ilays iyo iftiin ayuu ka yeelay walqamara dayixiina nuura nuur buu ka yeelay waqadarahu waqadara lahu alla wuxuu u qadaray oo ugu jaangooyey damiirkaa marka waqadarahu ay lahu baa laga laqbeynayaa haddana ma wuxuu u laabanayaa qoraxda iyo dayaxa labadooda mise oo min baabi waxamiya wallaahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu wallaahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu damiirkii mufradaa laga dhiga alla rasuulna waa loo celinaya usluub carabiyo bannaan waa yahay marka sidaasoo kale miyaa tan oo damiirkii waxaa loo celinayaa qoraxda iyo dayaxa mase dayaxa keliya waxaa loo badan yahay in dayaxa loo celiyo leanna manaasisha dayaxa yaa yaa laga hadlayaa ayib waqadarahu waqadara lahu wuxuu alla u jaangooyey manaasila meelo ou dego dayaxa meelo ou dego meelaha marka uu degaada way ka hadlaanoo imaamulbaqawi laftiisa aada buu uga hadlay wuxuu yidhi halkan wmanaazilu lqamari dayaxa meelaha uu dego hamaaniyatun wacishruuna labaatan iyo sideed weeyaan manzilan markaasuu magacyadeeda taxay manaasishani haddana waxay u qeybsantaa buu yidhi markaa sideed iyo labaatanka waxay leeyihiin buruuj ayb waa laba iyo toban burji ayaa marka jiro buruujtiibuu haddana tiriyey asmaa'dooda burji kastaana wuxuu leeyahay laba mansil labo degid ayuu bisha ku leeyahay iyo hal degid saddex marka loo qaybiyo meel markaa wuxuu yidhi fayanzilu lqamaru dayuxu wuxuu degayaa kula leylatin habeen kasto manzilan minhaa manzil ka mida kuwaas wayastatiru leylatayni laba habeenna waa waa qarsoomayaa oo laba habeenoo ka mida habeenada bisha bishu ay ka kooban tahay dayuxu waa mugdi ma la arkayo subaxa hore dayib oo bishii markaa yacni labadaa wayastatiru leylatayni in kaana shahru halaathiina hadday bishu soddon tahay wain kaana tiscan wacishriinana fa leylatan waaxida ayuu isqarinayaa marka fayakunu tilka almanaasilu ayuu noqonayaa marka wayakuunu maqaama shamsi fi kuli manzilatin halaathata cashara yowman qoraxduna mansilo kasta waxay ku leedahay saddex iyo toban maalmood fayakuunu inqidaa'u sanati maca inqidaa'iha qoraxdu marka siday hadba mana manzil manzil manzil manzil ugu degayso ayaa sanadku marka ayaa ku dhammaanaya marka kan ugu dambeeya markay degto sanadkiibaa dhammaanaya ayb adigu baab marka wuxuu aada u galay marka halkan uga hadlay waxaan la yidhaha astronomiga ama cilmigan cilmiga cilmigan marka xidigiska iyo la yidhaahdo cilmigan marka xidigiska iyo laba nooc waayo midna xidigaha in laga faashado waay in xidigaha laga faaliyo ma banaana aa midda marka iyataa waa la reebay laakiin in la barto oo taariikhda lagu xisaabto eela ogaado way way bannaan tahay taas culimadii horena aaday u yaqaaneen weliba laasiyama culimada muslimiinta way garanayeen hunuudii hore iyo shiineeska iyo xataa way yaqaanaan manaasishan wax iska caadiyo la garanayo ayb haddana axkaamta laakiin waxay ku dhismaysaa un bisha aragtideeda hadday soon tahay hadday tahay bisha dhalashadeeda iyo waxyaabaha ku tacalluq maxaa marka manaasisha uu u dejiyey alle uu sidaa ugu jaangooyey litaclamuu inaad ogaataan cadada siniina sanadaha tiradooda walxisaaba iyo xisaabka bisha iyo maalmaha iyo maa khalaqa allaahu alla ma abuurin dalika kaagaasi ilaa bilxaqi unbuu alla u abuuray xaq buu alla ku abuuray dheeldheel uma abuurinoo in ilaahay keliya la caabudo yufasilu laayaati alla aayaadkii buu kala dhigdhigayaa liqowmin buu u kala dhigdhigayaa qowmka oo yaclamuuna garanaya ina fi اkhtilaafi اleyli wالnahaari wma khalaqa allahu fi الsamaawaati wاlardi laaayaati liqowmi yataquun ina fi اkhtilaafi اleyli habeenka iskhilaafkiisa wاnnahaari maal iyo maalinta iskhilaafkeeda wamaa iyo wixii khalaqa allaahu alla uu abuuray dhexdiisa fi samaawaati samaawaat dhexdooda uu ku abuuray waalardi dhulka dhexdiisa uu ku abuuray la-aayaatin baa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay yattaquuna cabsanayaan oo ilaahay ka dhowrsanayaan ina fi ikhtilaafi alleyli wannahaari habeenka iyo maalinta isdhaafdhaafkooda oo marna ma habeen baa la joogaa maalin baa imaanaysa maalin baa la joogaa habeen baa imaanaya iyo wamaa wafimaa kii dhexdii khalaqa allaahu alla uu abuuray fi samaawaati uu ku abuuray samaawaat dhexdooda waalardi iyo dhulka dhexdiisa waxa uu ku abuuray alle la-aayaatin baa ku sugan liqowmin bayna ugu sugan tahay qoomka oo yataquuna cabsanayaan ina aladiina laa yarjuuna liqaa'anaa waraduu bilxayaati ddunyaa ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa annaga la kulankeenna aan ka cabsanaynin waraduu ku raalli noqday bilxayaati noloshii addunyaa dhoweyd wadma-anuu bihaa wadma-anuu xasilay bihaa adduunyada ku xasilay iyo waladiina kuwa hum iyaguba can aayaatinaa aayaadkeenna qaafiluuna moog ulaa-ika kuwaadaa ma-waahum meeshay u hoyanayaan annaaru bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed bimaa bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuuban sameeyey yahdiihim rabbuhum rabbigood ayaa hanuuninayo biiimaanihim iimaankooda sababtii ayuu ku hanuuninayaa ila aljannati jannada intii ka abuu u hanuuninayaa ayb tajrii way waxaa dureeraya min taxtihim iyaga hoostooda alanhaaru webiyaalo ayaa dureerayo fii jannaati naciimi nicmada jannaad jannooyinkeeda dhexdeeda ayayna dureerayaan ayb ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'ana annaga la kulankeenna rajaaga haddii nafyi la geliyo arajaa ficilka rajada haddii nafyi laga hormariyo bimacna alkhawf ayuu noqdaa rajada caadigana waa lagu wadi karaa wax dhiba ma leh labadaba na laakiin halkan marka waxaa ibnu jariir iyo keyrkii ay tilmaamayaan laa yarjuuna mar haddii rajadii laa la geliyey nafyiyo jaxdi la geliyey bimacna alkhawf waay marka macnuhu wuxuu noqonayaa ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka baqaynin oon ka cabsanaynin liqaa'ana annaga la kulankeenna aan ka cabsanaynin sidaasaana laga wada waraduu bilxayaati nolo markaa waraduu ku raalli noqday bilxayaati noloshii addunyaa dhoweydna ku raalli noqday wadma-anuu xasilay bihaa bilxayaati dunyaa noloshii adduunyadana ku xasilay oo nafsadoodii isa siiyey waaladiina iyo kuwa hum iyaguba qaafiluuna kuwii moog ah can aayaatinaa aayaadkeenna kuwa halmaansan ah ulaa-ika kuwaadaa ma-waahum meesha ay u hoyanayaan annaaru waaye bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan oy kasbanayaan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamilu الsaalixaati acmaasha suusuuban la yimid yahdiihim rabuhum rabbigood baa hanuuninayo biiimaanihim bisababi iimaanihim iimaankooda dartii ayuu alla ku hanuuninayaa ila ljannati jannada intikaa buuna u hanuuninayaa tajrii waxaa dureeraya oo qulqulaya min taxtihim iyaga hoostooda alanhaaru webiyaalo fii jannaati naciimi nicmooyinka jannaadkeeda dhexdeeda ayayna ku qulqulayaan marka fii jannaati waxaa lagu tacallujinayaa tajrii haddii la doonana in la xaaleeyo waa suuragal ayb oo damiirka marka yahdiihimta ku jiro ee laga xaaleeyo ayb sidaana marka way tilmaamaan laakiin taas hore yaa wanaagsan ayb ama in khabaru ina laga dhigay saddexdaa wejba waa ku bannaan tahay dacwaahum fiiha subxaanaka allaahuma dacwaahum ducaa'uhum iyaga ducadooda ama dacwaahum qowluhum iyaga warkooda wa dalibatuhum iyo shayga ay dalbayaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda subxaanaka weeyaan nusabixuka ilaahu waa ku nasahaynaa allaahuma yaa allaahu allow wa taxiyatuhum salaamtooda ay iyaga isa salaamayaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeedana salaamun weeyaan iyadana ayb oo marka ahaarta waxaa lagu wariyey marka ay wax raboodaan tasbiix bay la imaanayaan waa loo keenaa wixeeda ayb marka dacwaahum ducadooda dacwaahum dalibatuhum dalabkooda dacwaahum qowluhum iyaga qowlkooda fiiha jannada dhexdeeda subxaanaka weeyaan nusabixuka ilaahu waa ku hufaynaa nuqsaan iyo ceeb baan kaa hufaynaa allaahuma yaa allahu allow wa taxiyatuhum salaamtooda fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ay isa salaamayaan isku salaamayaanna salaamu waay wa aakhiru dacwaahum ducadooda aakhirka ugu dambaysana an ilxamdu lilaahi ay alxamdu lilaahi alxamdu ammaan dhammaanteed iyo mahad lilaahi allay usugnaatay rabi lcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed